halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
maamulka isbitaalka daynile ayaa sheegay in cudurka shubanka ay isbitaalkaas ugu geeriyoodeen shan iyo toban carruur ah tan iyo saddexdii bishii juun laba kun siddeed iyo tobanka waxaana hadda u jiifta konton iyo toddoba kale dhammaan bukaanadani waa carruur da'doodu ay ka yar tahay shan sano waxaana ambalaas isbitaalku leeyahay ay ka soo qaaday xeryaha lagu barakacay oo ay ka mid yihiin rajo mubaarak iyo aysamo oo intuba ku yaala degmada daynile iyo sidoo kale tuulooyinka misiley iyo qandoole oo dhanka waqooyi ka xiga degmada walaweyn kana tirsan gobolka shabeellaha hoose halka carruurta qaar laga keenay degmada balcad tan iyo sabtidii oo keliya waxaa isbitaal kala dhigay afartan carruur oo shubanku soo ritay tiradani oo ah mid aad u badan sida uu ergo u sheegay doctor cabaas cabdiraxmaan shiigow oo ah agaasimaha isbitaalka daynile agaasimaha ayaa sheegaya in deegaanada dadkan ay ka keenayaan aysan lahayn isbitaallo dadka ayaa ah kuwo aan haysan wax dhaqaale ah oo ay ku daaweeyaan carruurtooda ama ay isaga bixiyaan gaadiid ay ku gaaraan isbitaallada kale ee magaalada sida banaadir isbitaalkuna hadda siiyo adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah wallaahi nafaqa darada aaday ugu badan tahay maadaama isbitaalku uu ku yaalo centerka degmada daynile degmada daynile waxay ka kooban tahay een, muxuu ahaa sideed kilomitr oo isku weer ah ilaa sagaal ba aan dhahan markii laamiga laga soo qaado Een, waxay xuduud la leedahay balcad iyo afgooye waxaana meesha ugu badan oo qaxootiga ee, amba barakacayaashu ay degan yihiin sidaas daraadeed marka labada asbuuc waxaa aada noogu badnahay shubanka caruurta iyo nafaqa darada oo een, heerkii loo reebo heerkii ka badan heerkii intii ka badan uu maraayo oo aan marayn toddobaad aan marayn ilaa afartan canug aan marayno caadiga ah miyaa dadka oo xaafadaha miyaa mase waa barakacyaasha dhammaan waxaa waaye waxaa isbitaalka imaada waxaa u badan barakacayaasha
marka xeryaha ma tagtaan maadaama isbitaalka ee aad sheegtay in meesha ugu badan degmada daynile qaxooti kusoo degeen barakacyaal ay yimaadeen iyadii kaxda isbitaal ma booqdaa su-aal wanaagsan waaye isbitaalkan waxaa hadda gacanta ku hayo hay-ad layihahdo back oo layihahdo eh, physician across continent oo waxa ay markaas ayadu tabarteed ay tahay ay qabato ayada ayaa hadda een, ka shaqeysa een, xarumahaas xarumo ku leh oo eh, sa- saayadad ku leh oo degmada dhanba een, ku leh Een, dhibaatada marka ugu weyn waxaa waaye een, oo joogtada ah een, dawo la-aan iyo sabalay lagu shaqeyn jiray ama equipment lagu shaqeynaya dhammaantood oo wada baabi-een meesha ka baxeen haddana inaan serviceka sii wadno ayaan jecelnahay haddii ilaha qaab ahaan waxay ku soo gaaraan gaadiidka gurmadka oo dadkan ugu imaan kara degmada afgooya marka ay la soo hadlaan isbitaalka dabadeedna loo diro waana qaab ka sahlan sifooyinka kale oo ay ku soo gaari karaan isbitaalada magaalada ku yaala cabdiqadar bile oo ah maamule ku-xigeenka isbitaalka dayniile si gaarana ugu qaabilsan gargaarka degdega ah ee gaadiidka ambalaaska ee loo diro dadka la soo xiriira isbitaalka ee u badan barakacyaasha waxa uu sheegay in dadku ay soo wacaan taleefon gaar ah oo gacanta ah oo uu isaga hayo islamarkaasna marka ay soo hadlaan durbadiiba loo diro gaadiidka oo ugu tago halka ay joogaan wuxuu sheegay in dadka ay laba qaab ula soo xiriiraan waa midda koowaade iyaga oo si toosa taleefonka u soo waca iyagoo lacagtooda ku hadlaya iyo sidoo kale iyaga oo kula soo hadli kara qaabka cusub ee loo yaqaano ilo wadaag oo ay hirgelisay shirkadda isgaarsiinta kaasi oo qofka wacaha ahi aanay wax lacaga uga bixinin oo uu kula hadli karo qofka kale ee lacagta ay ugu jirto telefoonka uu wacayo waxaana uu sheegay in maalintii shalay oo keliya la keenay ilaa iyo siddeed qof oo ah dadka teleefonka soo wacay oo xeryaha laga soo qaaday Een, meelaha een, qaxootiga waxay leedahay santaro santar aan sameynaa shaqaalaha joogo shaqaalaha jooga wuxuu soo warbixinaa in meeshaas uu shuban ka jiro ama cunug oo emergency joogo sidaas si lamida marka gaadiidka loo diraa way yimaadaan waa la keenaa gaadiidkan ugu yar oo xoogaa ayadoo qof haweena uur la jirto oo cunug shumay lasoo qaaday ayaa mid kale lasoo sheegaa marka sidaas awgeed een, dhankaas horta gaadiidka xoogaaya waxaa noo jirta gaadiid xumo ah meeqa gaadiida hadda ku howlgashay hadda hal laba gaadiida ka shaqeyso mid nooha ah iyo mid ambalaas ah marka mid walba markuu shaqada ku maqanya midka kale taleefona soo dhacay santarada waa badan yihiin afgooye markii laga soo tago ilaa dhinacan qaxootiga degan oo dhan waxay ku xireen isbitaalka ilaa balcad ilaa iyo xuduudo badan uu leeyahy isbitaalka oo qaxootile ku hareeraysan marka marka barakacayaasha ayaan si gooni ugu shaqeynaa oo arrintaas aan u qabanaa Een, marka dadkana tasiilaadka waxa bixiya howshadaalkan ugu yar waxay dhan waa gaaban yihiin marka ilmaha shubmayaa noogu daran marka sentarka maxaa sidee sentarka uga howlgashaan ma teleefanadiinaan ku dhegan xarumaha qaabkee waa noo sharax santarka waxaa jooga shaqaale caafimaad hal iyo labo qaar taleefonaa ku qoran oo emergency call ah koolka emergency waa lasoo wacaa xili walba oo lasoo waco koolka emergencygan qabanaa sidaas darteed bukaankii lasoo sheego emergency ah waa ka jawaab celinaa si responsi aan u sameynaa si bukaankaas aan u badbaadino oo uu usoo gaaro goobta caafimaadka isbitaalka daynile marka nambarkaas gaaban lasoo wacayo waa sidee
weli horta aaladda lambarka gaaban ma aana gaarin laakiin waxaan qaadanaa lambaro caadiya haysanah oo laga soo waco dadka maamulka kusoo dhacayo oo furo toddoba ah aniga gacanteyda ku haayo xili walbo lasoo wacaana waan ka jawaabaa xili walbo sidaas darteed response siaan u sameyno jawaab deg deg aan u celino muslimo axmed yuusuf wiil ee dhashay ayay kula jirtaa isbitaalka dayniile kaasi oo shubanku ku dhacay waxaana u dheer matag habeenkii labaad oo ay ku hooyanayso halkan si ilmaheedii u helo daryeel caafimaad ayay radio ergo u sheegtay in markii hore ay wiilkeeda ku aragtay shuban iyo matag wada jira laba maalin oo uu shubmayey wuu tabarbeelay sidoo kalena nafaqadaro baahsan ayaa heshay taasoo keentay in afka uu wax ka qaadan waayo oo faleebo lagu quudiyo wiilka waa shubmaa mantaga qunfacna waa qunfac yar marka qunfaca mantaga
isbitaal goormeed timid shali la imaaday haye ilaa hadda marka maxaa lagu qabtay hadda caanooyin iyo intay sharabooyin iyo kaninyaala la siiyey marka xaaladda see waa hadda xaalad welib mantaga maka istaagin ma ma wax oo xerada dhan ka jiraa xanuunka caruurtana shubanka iyo taga mise waa keliya cunug xerad dhan waa ka jiraa xerad dhan waa mantaga waa shubmaayo ilmo kale oo aad dhashay oo shuban iyo ay kaaga dhaceen ma jiraa mise waa wiilkan keliya kuwaan kalmay waa reeya hadda waa fiican kuwaas kale hooyadan ayaa isbitaalka ku timid gaadiidka gurmadka ambalaska oo degmada afgooye ka soo qaaday kaasi oo ay la xiriiriyeen m c h ka degmada afgooye maadaama aanay markii hore heenin taleefon ay kala xiriirto durbadiina waa loo yimid sababaha ay qoyska carruurtan u imaanayaan isbitaalka daynile iyadoo uu sidoo kale adeeg caafimaad uu bixiyo isbitaalka banaadir waxay tahay xagga dhowaanshaha oo dadkan ay quudaraynayaan dahabo nuur geedi hooyada saddex carruur ah ka mid a carruurteeda ayay isbitaalka kula jirtaa waxayna soo gashay sabtidii waxaa ku dhacay cudurka shuban biyoodka carruurta uu shubanka kaga dhacayna waa gabadheeda curudka ah oo shan sano jir ah waxay ergo u sheegtay in xanuunku uu markii hore ku bilowday matag iyo shuban sidoo kalena ay aad u qarqaraysay maalintii xigtayna shubanku uu aad u batay ilaa uu kala go'i waayey dahabo oo ah dadka ku nool goofafka degmada dayniile oo aanu u dhoweyn isbitaal aan ka ahayn dayniile waxay noloshooda ku tiirsan tahay waxay ka helaan qoryaha dhirta oo inta ay guraan ay u iibgeeyaan suuqyada magaalada taasoo odaygeeda uu maalintii ka soo helo lacag u dhexaysa siddeed doolar ilaa iyo sagaal doolar ugana filan nolosha saddexda waqti qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay saddex carruur iyo seeygeeda waxaana ilmaha ugu weyn uu jiraa sagaal sano kan ugu yarna waa sanad jir cunugtaa waa iga jirantaha gabar waa waa xanuunsantaha shuban iyo mantagaa koo qabteen hadda kuleelaa saara qandhaa saara marmaraa qandhaqa waana mantaga waana shubme waana jirantaha goormee soo gashay isbitaalka isbitaalka labadan beri waa ku jiro hadda sida hore waa dhaantaagsto waa jirantaha weli marka maxaa is leedahay way sababsatay shubanka muxuu ka bilowday oo yimataga shuban mantaga iska maagto iska bilowday iska shumooya
waxaa isleedaha wax ka dhasha waaye biyaha wasaqaysan maxay ka dhasheen isleedaha waa jiro uun ilaahay isaga keena iska jiranta marka xilli sidee ahaa la qabtay ma habeen mise maalin maalinaa la qabta
ilaa meeqay shumays ilaa saddex beri hadda aad u daranta isbuuc camal saa'id u jirantaas saddex beri aad u darantaas saas waa isbitaalka marka maxaa la siiyey oo dadka u siiyey daawooyinaa la siiyey sida hore waa ka roontaa alxamdu shukr deegaano badan oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose waxaa weli ka taagan cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay kaasi oo ku badan deegaanada miyiga ah sida tuulooyinka misile iyo qandoole oo hoostaga degmada walaweyn oo toddoba kilomitir u jirta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose munasar maxamed cabdi redio ergo muqdisho
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada